xadiidka lix-iyo labaatanaad ee baabka iimaanku waa camal waa kitaabkii iimaanka ayaan ku guda jirnaa can abi hurayra radia allahu canhu waardaah ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama su'il abaa hurayra ilaahay raalliha ka ahaadee waxa uu laga wariyey in rasuulka ilaahay sala allahu alay wasalam la weydiiyey ayul camali afdal camalka iyo shaqada maxaa ugu fiican faqaala iimaanu billaahi wa rasuulih wuxuu dhahay rasuulkii ilaahay iimaanka la rumeeyo ilaah iyo rasuulkiisa ayaa ugu fiican qiila tuma maada waxaa la dhahay maxaa intaa xiga qaala aljihaadu fii sabiili illaah wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam waxaa ku xiga jihaadka ama jidka ilaahay oo loo diriro qiila tuma maada waxaa la dhahay maxaa intaa ku xiga qaala xajun mabruur wuxuu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu calayh wasalam xaj la wanaajiyey ayaa ku xiga oo aan macsi lagu samaynin dhexdiisa